بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a fagaare ku yaal degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo madaxyada looga guray koox jawaasiis indha u ahaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee soomaaliya ku soo duulay maxay ahaayeen jawaasiista la dilay iyo dhagarihii ay u maleegeen muslimiinta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal kala hortagay maleeshiyada uu maraykanku tababaray ee ashahadala dirirka danab oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka kismaayo saraakiil iyo askar laga reebay murtadiinta iyo halka ay ku dambeeyaan firxadkii la jebiyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan halkee ayuu ku dambeeyey shirkii dhowrka jeer dib udhaca ku yimid ee gogashiisu taallay caasimadda dooxa oo ahaa rajadii ugu dambaysay ee laga filayey in dhaqaale loogu raadiyo howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eyusom dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada caabuudwaaq cabdiraxmaan ciro oo booqasho ku tagay waddanka qatar maxaa ka jira in xukuumadda dooxa ay saameyn ku yeelanayso galaangalka awoodeed ee gobollada waqooyi galbeed kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceelwaaq oo ku soo gebagaboobay deegaanka buusaar qodobada ka soo baxay kulankaasi iyo kelimaadka laga jeediyey ayaan idin haynaa ciidamada kufaarta afrikaanta oo dil iyo dhaawac ka geystay duleedka degmada afgooye qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus kala hortageen maleeshaadka murtadiinta danab oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka kuwaas oo ka baxay magaalada kismaayo islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan dadka ku dhaqan tuulooyinka u dhow deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay agagaarka deegaanka buulaxaaji waxayna ugu dambeyntii murtadiinta oo jabay khasaare xoogganna dhabarka ku sita ay gudaha u galeen deegaanka buulaxaaji saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxayna u xaqiijiyeen dhimashada lix murtad oo laba ka mida ay saraakiil tahay kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray murtad cabdulaahi aadan cabdikariim oo ahaa abaanduule ciidan murtad higle maxamed oo ahaa taliyaha caafimaadka murtadiinta danab gaar ahaan qaybta special force waxaa sidoo kale dagaaladan ku dhaawacmay saddex iyo toban murtad بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada galgaduud fagaare ku yaal degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa madaxyada looga guray gelinkii dambe ee shalay koox jawaasiis indha u ahaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee soomaaliya kusoo duulay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa xukunadan waxay ku fulisay shan jawaasiis ah oo u shaqaynayay sirdoonnada saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ka mid ah bulshada reer ceelbuur waxaa goobta fagaaraha laga akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud bismillaahi raxmaan raxiim ujeedda xukun sharci waxaa maxkamadda islaamiga la hor keenay shan eedaysane ayagoona lagu soo eedeeyey sidaan soo socoto eedaysanaha koowaad waa yuusuf xuseen maxamed abwaanka da-diisuna tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaastiisa la magacbaxday hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan hiiraan intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana yuusuf xuseen maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista ridada hirshabeelle shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin ayaga la shaqaynayay waana ka aqbalay markii hore waxaan ku biiray shabakad la shaqaynaysay dabageed kadibna waxaan la shaqaynayay nin ahaa taliyaha nabad sugidda hiiraan waxayna ii direen in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta dhowr jeer ayaana u gudbiyey xog ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan ka qayb qaatay weeraro ay soo qaadeen murtadiinta iyo itoobiyaanka muddada aan la shaqaynayayna waa laba sano waxaana la i qabtay anigoo shaqadaas ku howlan eedaysanaha labaad waa cabdiwahaab maxamed axmed da-diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta puntland iyo hirshabeelle intaba intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdiwahaab maxamed axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista ridada ee puntland iyo hirshabeelle shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay niman ka tirsan murtadiinta puntland waana ka aqbalay waxayna ii dirsadeen in aan u soo gudbiyo xogta mujaahidiinta dhowr jeer ayaana u gudbiyey xogaha mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayayna waa sagaal bilood intaas kadib waxaa mar kale shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdi muuse caruush oo ka tirsan murtadiinta hirshabeelle waana la qaatay waxaana saddex mar u gudbiyey weeraro lala damacsanaa murtadiinta wayna ka gaashaanteen sidoo kale waxaa jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo maxamed cabdi waare oo madax ka ahaa hirshabeelle wuxuuna igu yidhi ninyahow waxaan ahay nin mas-uul ah waxaan kaa rabaa inaad ii soo sheegto dhagaraha dhanka shabaab la iiga soo maleegayo waana ka aqbalay waxaana tiro afar jeer ah u gudbiyey weeraro mujaahidiinta ay u qorsheeyeen in lagu qaado murtadiinta hirshabeelle wayna ka badbaadeen waxaana la i qabtay anigoo shaqadaas ku howlan saddex eedaysanaha saddexaad waa gaabow cali faarax da-diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta lagu magacaabo macwisley intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana gaabow cali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay macwisleyda hiiraan shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen cali faarax oo walaalkey ah kana tirsan murtadiinta beledweyne waana ka aqbalay kadib waxaan u soo sahmiyey tuulada coomaal meel ay ka deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta sidaas ayayna ku weerareen waxaana ku qaatay lacag yar waxaana la i qabtay anigoo shaqadaas ku howlan eedaysanaha afaraad waa mukhtaar axmed caliyow garas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana mukhtaar axmed caliyow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay oday lagu magacaabo caliyow muumin oo ahaa nabadoon waana ka aqbalay wuxuuna igu xiray nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed guud ahaanna waxaan kala howlgalay murtadiinta iyo maraykanka saddex walaayo shaqadaydana waxay u badneed sahan xog uruurin iyo sharax dhigis faahfaahinteeda oo koobanna waa sidan kow walaayada bay waxaan kala shaqeeyey saddex murtad waxaana la fuliyey aniga iyo shabakadeyda saddex duqayn oo shareexo ah iyo dhowr weerar labo walaayada bakool waxaan kala shaqeeyey jawaasiista etoobiya toban iyo toddoba murtad dhanka ridadana waxaan la shaqeeyey toban iyo lix murtad waxaana la fuliyey weeraro fara badan iyo hal duqayn saddex walaayada mudug waxaan kala shaqeeyey hal murtad wuxuuna shareexooyin iiga soo dhiibay gaalkacyo waxaana la i qabtay anigoon waxba fulinin balse waxaan u gudbiyey xogta mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayayna waa toddoba sano ugu yaraan eedaysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh xuseen madaanoy doorey da-diisuna tahay afartan iyo laba jir waxaa lagu soo oodeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayay maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed xasan sheekh xuseen madaanoy wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo aamin oo aan meel qaraabo ka nahay waana ka aqbalay si guud aniga waxaan kala kala howlgalay murtadiinta iyo maraykanka toddoba walaayo shaqadaydana waxay u badneyd sahmin xog uruurin iyo sharaxo dhigid faahfaahinteeda oo koobanna waa sidan kow walaayada geda waxaan kala shaqeeyey toban iyo laba murtad waxaan la fuliyey saddex dil hal duqayn labaatan iyo shan fashilin howlgal labaatan iyo saddex jeer oo xog gudbin ah labo walaayada shabeellada hoose weerarkii daarusalaam iyo sharaxo aan dhigay meel u dhow goobaale oo bangaraaf ay ku soo degeen saddex walaayada bokool waxaan howl la wada fuliyey lix taliyo murtad waxaana la fuliyey sagaal duqayn oo aan ka geysanay eriya buush madiino bisqacde iyo dalandoole sagaal mar oo sahan weerar ah saddex weerar oo bangaraaf ah afar walaayada bokool waxaan kala shaqeeyey laba murtad waxaana la fuliyey toddoba weerar oo aan soo sahmiyey shan walaayada shabeellada dhexe waxaan la fuliyey bangaraafta weerarkii jiliyaale ee macadkii barsane anigoo shareexo dhigay macadka lix walaayada jubbooyinka waxaan ka fuliyey hal duqayn oo nambar ah eriya buuluguduud toddoba walaayada mudug waxaan ka mid ahaa shabakad jawaasiis ah oo duqaymo ka geysataa eriya caad iyo inta u dhexaysa jawlo iyo galhareeri qaybna waan ka ahaa sidoo kale waxaan ciidan u ururinayay daacish waxaana lii qabtay anigoo shaqadaas ku howlan muddada aan la shaqaynayay waa toddoba sano ugu yaraan intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanayaasha iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas un u bandhigtay shareecada islaamka waxay maxkamaddu ka soo saartay xukunk soo socda xukun kow in falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha uu yahay mid gaalnimo ah laguna fuliyo dil xadduridda ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskuday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa-ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaad annafsu binnafs والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حلت دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkee ayuu ku dambeeyey shirkii dhowrka jeer dib u dhaca uu ku yimid ee gogashiisu taallay caasimada dooxa oo ahaa rajadii ugu dambeysay ee laga filayey in dhaqaale loogu raadiyo howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yusom warbixin ku waadan aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal mahad duulaanka saliibiga ah ee shaatiga cusub loo soo xiray ee isbahaysiga a u som ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu wajahayo marxalad cakiran oo sababi karta ayaa la yidhi in gebi ahaanba uu burburo sida uu daabacay wargeyska the east african oo ka mida warbaahinta ugu saamaynta badan bariga afrika gaar ahaanna dalalka kenya yuganda tanzaniya iyo ruwanda sida uu sheegay wargeyska maalmaha yar ee ka harsan bishan luulyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwo muhiim ah oo go'aamiya mustaqbalka ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee a u som iyadoo wejiga labaad ee howlgalkooduna la qorshaynayo inuu bilowdo arrintan ayaana imaanaysa xilli isbahaysigu wajahayo hubanti la'aan baasan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ah wargeysku wuxuu sheegay in kowda luulyo howlgalka a u s som uu si buuxda u gudagalayo fulinta waajibaadkiisa inkastoo weli aan la ogeyn ayuu yidhi halka laga heli doono malaayiinta dollar ee looga baahan yahay howlgalka iyo bixinta gunnooyinka ciidamada dalalkii maalgelin jiray calooshod u shaqaystayaasha kufaarta midowda afrika sida maraykanka midowda yurub iyo ingiriiska ayay warbixintu xustay inay joojiyeen dhaqaalihii ay bixin jireen halka geesta kalena ilaa haatan aan lahayn ayay tiri warbixintu maalgashadayaal cusub oo howshan u kaca isla markaana buuxiyo kaalintan bannaan warbixintu waxay carabowday in muddadii lixdii bilood ahayd ee midowda afrika loo siiyey inuu ku helo maalgelinta howlgalkan ayay ku eg tahay isniinta soo socota balse mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika waxay sheegeen ayuu yidhi wargeysku in tuugsiga uu socdo oo weli aanay ka rajo dhigin wargeyska the east african wuxuu ogaaday in hoggaanka a u s som ay weli quudaraynayaan dalalkii ay uga barteen lacagaha faraha badan oo haddii aanay la soo gaarin ayuu yidhi kaalmadii ay bixin jireen in howlgalkani noqon doono mid ku burbura lix bilood gudahood fursadaha maalgelinta ee kufaarta afrikaanta ayaa si weyn hoos ugu dhacay dhammaadkii bishii hore kadib markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hakiyey qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban wadahadalladii la xidhiiray maalgelinta howlgalka a u s som ayaa fashilmay iyadoo dowladda maraykankana ku goodisay inay adeegsanayso codka diidmada qayaxan ee fito haddii qaraarkaasi lagu dabaqo gudaha soomaaliya miisaaniyadda howlgalka a u s som ayuu wargeysku xusay inay tahay siddeed boqol soddon iyo labo dhibic shan milyan oo dollar muddo shan sano ah una dhiganta sanadkiiba boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan oo dollar taasoo qaraarkan laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban uu dhigayey in boqolkiiba toddobaatan iyo shan uu bixiyo urur gaaleedka la baxay qaramada midoobay wargeysku waxaa kale uu ka shanqariyey in midowda afrika uu ku hongoobay xiriire uu la sameeyey waddamada daneeya soomaaliya sida qatar imaaraadka iyo sacuudiga oo xeebta soomaaliya u arka ayuu yidhi inay qayb ka tahay istaraatiijiyadooda amni kuwaasoo iyaguna dhammaantood muujiyey in haba yaraatee aanay rabin inay taageeraan howlgalkan in uu dhicisoobo qarka u saaran sidoo kale dalka turkiga ayay warbixintu ka dhawaajisay in isagoo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ku leh soomaaliya gacantana ku haya dekedda weyn ee muqdisho garoonka diyaaradaha xeebaha iyo weliba sahminta shidaalkeeda uu isna ka gaabsaday taageero dhaqaale oo la weydiistay oo ay u soo bandhigeen urur gaaleedka midowda afrika sida daboolka looga qaaday warbixintan lagu daabacay wargeyska the east african iyadoo ay soo dhowaatay ayay tiri warbixintu bishii luulyo ayaa haddana kulamadii ugu dambeeyey ee dhex maray kusimaha hogaamiyaha a u s som gaalka lagu magacaabo adebayo krim iyo safiirada u k iyo turkiga ee muqdisho aysan waxba ka bedelin xaaladda dhaqaale ee ragaadisay howlgalka a u s som wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in uu fashilmay shir midowda afrika uu ku rajo weynaa oo la rabay in lagu qabto caasimadda dalka qatar ee dooxa kaasoo qorshihiisu ahaa dhammaadka bishii abriil balse uu dib uga dhacay bishii mey kadibna uu mar labaad haddana suuroobi waayey iyadoo dib loogu riixay bishan gebagabada sii maraysa ee juun oo la filayey inay noqoto fursaddii ugu dambaysay ee lagu xalin lahaa dhaqaalayaraanta a u s som kaasoo isna laga rajo dhigay ayay tiri warbixintu kadib markii uu guul daraystay tiraba saddex jeer the east african oo sii lafaguraya sababta uu u fashilmay shirkan u dambeeyey ayaa sheegay in qatar ay ay xulafo la tahay maraykanka sidaa darteedna ay uga cagajiidayso martigelinta shirkan maadaama ay cadaadis kala kulmayso in ay qaado mas-uuliyadda maalgelinta howlgalka kadib markii reer galbeedku ay dib uga gurteen warbixintu waxay xaqiijisay in muddo ku siman lix bilood aanay wax mushaara qaadan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah islamarkaana howlgalkaasi lagu yeeshay deyn gaaraysa siddeetan iyo saddex dhibic shan iyo labaatan milyan oo dollar sida ay wargeysku u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan urur galeedka midowda afrika falanqeeyaal amni oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in kasaarista miiska wadahadallada ee qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban iyo dadaaladii fashilmay ee la doonayey in lagu qanciyo dalalka saliidda hodanka ku ah ee khaliijka ay sababeen in howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga e u esom uu sii quuso mugdi hor leh iyo hubinti la'aan baahsan warbixintan oo wargeys ku baahiyey jimcihii shalay ayaa muujinaysa in gebi ahaanba uu dhicisoobay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena uu hoosudhac weyn ku yimid macnawiyaadka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah islamarkaana ay raayada towxiidka ka taageen dhul aad u ballaaran oo dhaca wilaayaadka galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah caawa waxaynu kusoo qaadan doonaa qodobo dhowr ah balse aynu ka hormarno mareegta afafreebka wararka iyo warbixinada howlgallada ku saabsanaa ee maanta lagu qoray gedo qarax ay mujaahidiinta xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ayaa lala eegtay xarunta maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa sirdoonka ee ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey qaraxaasi hiiraan howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhinaca bari ee magaalada bardweyne ayaa lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray faarax ruwaay waxaana laga qaniimaystay qorigii uu sitay intaa haddii aynu uga gudubno howlgalladii ugu dambeeyey bal markana aynu eegno shabakadda wararka soomaali miimo iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray cabdiraxmaan ciro oo booqasho ku tagay waddanka qatar maxaa ka jira in xukuumadda dooxa ay saameyn ku yeelanayso galaangalka awoodeed ee gobolka waqooyi galbeed waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray websayteka soomaali memo wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka dabadhilifka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalka qatar oo martiqaad rasmiya uu ka helay sida lagu xaqiijiyey war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulkaasi murtad cabdiraxmaan ciro iyo wafdigiisa ayay diyaarad khaas ah ka ambabixisay gegada diyaaradaha magaalada hargeysa iyadoo war-saxaafadeed lagu sheegay in safarkaasi uu qaadan doono muddo dhowr cisho ah wafdigan oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga daakhiliga iyo madaxtooyada ayaa muddada ay ku sugan yihiin dalka qatar waxay la kulmi doonaan madaxda iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda dabadhilafka ee qatar sida lagu sheegay bayaanka kulanka labada dhinac dhexmari doona ayaa warmurtiyad lagu sheegay in diiradda lagu saari doono qodobo ay ka mid yihiin amniga iyo xasiloonida badda cas gacanka cadmeed iyo geeska afrika iyo weliba guud ahaan waxay ku sheegeen danaha labada dhinac wararka qaar ayaa sheegaya in qatar ay maamulka somalilan kala hadli doonto arrimo ku aadan isriixriixa awoodiraadsiga ee ka jira geeska qaaradda afrika dowladaha khaliijka ee khilaafkuu ka dhexeeyo ayaa ku loolamaya khayraadka dalka soomaaliya iyo kaabayaasha dhaqaalaha waddankan muhiimka ah ee dhaca geeska afrika cabdiraxmaan ciro oo xilka talada maamulkaasi hayay wax ka yar sannad ayaa muddadaasi isaga kala gooshay dalalka jabuuti imaaraadka iyo kenya kuwaasoo la aaminsan yahay in somalilan ay guulo ka gaartay iyadoo sidoo kalena la filayo in dhowaan uu u socdaalo dalka maraykanka sida uu daabacay wargeeska yuhuudda ee the times of israel warbixintii soomaaliya meemo haddaynu halka uga gudubno markana dagaal sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay caabudwaaq waa mid ka mid a warbixinadii maanta lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada dagaal xoogan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka tirsan maamul goboleedka shaaldalabka galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa maanta ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud dagaalka oo xiisada uu ka dhashay ay soo taagnayd labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa qarxay saaka kadib markii maleeshiyaha deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka booliska degmada caawudwaaq labada dhinac ee shacabka iyo maleeshiyaadka booliska ridada galmudug ee degmada caawudwaaq ayaa dagaalka isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaasi ka dhashay khasaar isugu jira dhimashii dhaawaca inta la xaqiijiyay iska horimaadka dhex maray murtadiinta iyo dadka deegaanka ee hubaysan ayaa galaaftay nolosha saddex xubnood oo ka kooban dhinacyadii dirirtu dhex martay iyo dad kale oo shacab ah oo goobta ku sugnaa waxaa jira in sidoo kale ay iska horimaadkaasi ku dhaawacmeen ilaa siddeed xubnood oo kale ilwareero deegaanka ah ayaa soo sheegay in dagaalka uu salka ku hayo muran la xiriira dhismaha saldhigga booliska degmada caabuduwaaq dadka deegaanka ee weerarka qaaday ayaa ka biyo diidanaa labadii bilood ee lasoo dhaafay in albaabada saldhiggaasi laga sameeyo meel ay ku yaalaan xarumo ganacsi cawdwaaq waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka galguduud uu ka arrimiyo maamul goboleedka shahaaldiriirka galmudug waxayna horey dhowr jeer u martigelisay iska horimaadyo dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka maamulkaasi qormadii websaytka calamada ee maanta haddii aynu halkaa ugu gudubno bal markana ciidamada shisheeye oo dil iyo dhaawac ka geystay duleedka degmada afgooye waa warbixin lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose saacadii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada iyo kufaarta afrikaanta ayaa waxay madaafiic ku garaaceen deegaano dhaca duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose habeen hore ayaa sidoo kale cadow waxay madaafiic ku garaaceen tuulo ku taala duleedka afgooye waxaana ku dhintay laba haween ah halka sidoo kale laba kaloo dumar ah ay ku dhaawacmeen dadka ay cadowga beegsadeen ayaa ahaa hal qoys oo dhammaystiran kuwaasoo ay guryaha ku dumiyeen ayna dhac u geysteen ayna dhac u geysteen dadkaasi rayidka sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka waa tahay guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed sii oo halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba الدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceelwaaq ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka buusaar ee hoostaga degmadaasi waxaana kulamadaasi barbar socday dowro sharci ah oo qaadatay laba cisho waxaa kulanka ka soo baxay bayaan ka kooban dhowr qodob munaasabadda ayaana laga akhriyey bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq kadib markii wilaayada islaamiga ah ee gado ugu yeertay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq shir looga arrinsanayo jihaadka ka socda bariga afrika iyo danaha bulshada ku dhaqan degmada ceelwaaq shirkaas oo socday muddo laba maalmood ah sidoo kale shirkaas waxaa barbar socday dowro diini ah oo lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah sidaas darteed shirkaas waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan lambar kow waxaan taagaynaynaa soona dhowaynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allaah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose lambar labo in la hormariyo dacwada iyo waxbarashada lana gaaro isku filnaansho bulshada dhexdeeda ah lambar saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku jooga dalkeenna lambar afar waxgaradka iyo bulshada degmada ceelwaaq waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba insha allah lambar shan sidoo kale shirka waxaa lagu gorfeeyey ka hortagga xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada lambar lix in laga shaqeeyo islaaxinta bulshada iyo ka shaqaynta danaha wanaagsan lambar toddobo sidoo kale waxaan isku afgarannay in laga hortago maandooriyaha iyo dhammaan wixii fisqi ku ah bulshada dhexdeeda lambar siddeed ugu dambayn waxgaradka degmada ceelwaaq waxay u mahad celinayaan allaah mahadda allaah kadib waxa ay u mahad celinayaan wilaayada islaamiga gado iyo martisharafka kala duwan oo nagala soo qayb gashay kulankan taariikhiga ah wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale munaasabada gebagabada kulamadan iyo dowladan ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله عليه مكان كان سوقا يا كيني أنا مصالح دناد الدين تناد كتشنينو الله سيا مهدس كله الله سبحانه وتعالى وحوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أنقو معناها ويرين دينت إلهي سبحانه وتعالى ومدى ويرينه إن أنو استاقنا مصالح دنادا دينت نادا دامبرنا وحا كجرو مصالح دنادا الدون إيه مدى آخر وحا كجران دينت برشد هذا إيه فافنت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري بلقوا عني ولو آية هل آيات بعد معناها بعد قارسي سانة ومدى دينت قارسية horumar maanta waxaa noqday qofka qur-aanka xifdiyo axaadiista rasuulka iyo sunnada barto horumar midda iyadoon baa noqotay weye annaga waxaa nagala rabaa marka insha allahu tacaala oon juhdig u bixinaynaa inaan horumar mid adduun iyo mid aakhiraba aan gaarno mid aakhir iyo mid adduun waxaan ku gaari karnaa inaan diinta ilahi subxaana watacaala baranno jihaadka waxaa lagu bartaa in diinta ilahi subxaana watacaala aan baranno maanta wax hubka loo wato oo loo dhimanayo oo loo socdo waa inay kelimada ilahi subxaana watacaala kor noqoto ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahy waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaika hum alfaasiquun waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaika hum aldaalimuun waxaan doonaynaa maasha aan u taaganahno macnaha har iyo habeen loo taagan yahay in kitaabka ilahi subxaana watacaala aan isku maamulno ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahy ciddaan kitaabka isku maamulin oon kitaabka usoo xugun tegin waa daalimiin waa faasiqiin waa kaafiriin insha allahu tacaala marka waxaa nagala rabaa dacwada islaamka inaan ballaarinno qof walba xil baa ka saaran xarako keliya xil kama saarno qof walba oo muslima oo mu'mina wax walbana waxaan ku faraxsan oon jecelnahay shareecada islaamka wax walba lagu dabaqo kitaabka ilaahi subxana wa taala usoo xukun tagno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adduunka laba dagaal baa socota dagaal maskixiyan iyo mid rasaas la isku ridahaya hadba macnaha kii looga tookronaada gaalada waxaa weeye waa way beddelaysaa waxaan leeyahay dad muslimiin baan kun afar boqol afartan iyo lix baa hadda noo dhammaasho ah gaalada waxaa weeye waddankan gado waa la ogyahay awoweeshanadaa taariikh ku leh waxaa weeye taariikhda awoowayaashanada baa waddanka gaalada ka xoreeyey annaguna inayna gumaysato yeeli mayno insha allahu tabaaraka watacaala waa u dhimanaynaa annagana waa u dhiman doonnaa waan u dhaawacmaynaa insha allahu biidnillahi alkariim kitaabka ilaahay waa garab taagannahay waana u dagaalamaynaa insha allahu biidnillahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala muhiimaddu wuxuu ahaa shirka gaalada u tashigeeda gaalada waa u tashannay inaan dullaysanna oo ilaahay sida ugu ceebay aan u ceebayna oon dulliga ilaahay uu ku sugay aan ku sugna waa ugu tashannay tan ayada ah islaamka waa u tashannay oo waxaan ugu tashannay jiritaankannaga dadnimadannada diintannada inaysan ihaanoobin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa la leeyahay waxaa ka jira doorasho soomaaliya asalkeeda wuxuu yahay waa waxay gaalo wadato gaalo way tashatay maskaxaan bay u tashatay dhaqaalay isku darsatay ficil bay samaysayoo ciidam ay keentay wix ayaga ahaa alaa ina xisbilaahi humul qaalibuun baa ku fadhiistay ilaahay xisbigiisa ayaa ka qaalib noqday waxaan halkan baaq oga diraynaa shacabka soomaaliyeed inuusan kadsoomin waan kaga digaynaa adduun aakhira waa kaga digaynaa adduun waa kaga digaynaa waddanka dowlad islaam baa ka jirto dad islaam baa nahay xag aakhirana waa oga digaynaa oo dastuur haddii la dhaho qofka markii doorasho uu aadaya asagoo og jiradda inay tahay waxaa loo celinaya dastuur markan koowaad oo boorsadiisa uu qaadanayo oo doorashaan aadayaan leeyahay isla markaasuu gaal yahay macnaha adigoo waddankaaga jooga magacaaga maxamed yahay masaajidka galaya inaad gaal ahaatana manfac kuguma jiro taana waa kaga digaynaa waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed khasaaradooda inay gartaan adduun iyo aakhiraba leh waxaan soo qaadnay oo shirkan aan kaga hadalnay asbaabtan gaalada ee wadato oy leeyihiin doorashaa la samaynayaa oo dadka iyaga lagu luminayo ay ku kadsoomayaan inaan baaqalkan oga dirnay bulshada soomaaliyeed arrintaas inaysan ku kadsoomin dulligaas inaysan ka qayb qaadanin ilaahay qanaacuna siiyey dad islaam baa nahay waxyaabaha noo muuqda waxaa ka mid ah annaga haddaan nahay dad islaama in maanta heerka aan marayno wilaayadanadii annaga ay tahay waxna farxad gelinaya macnaha amniga aan haysanno isku filnaanshaha noo muuqda alxamdulilah qanaacaan joognaa alxamdulilah baan leenahay wixii ay u muuqanin oo na garab socda waxaanu leenahay ilaahay idin soo hadiyeeye khayrka allah idinku soo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi aan galna dagaalka anigi iyo qoladu soo gaabisana jannu ujeedaanae hanala meesha aan ruug ka dhigano boqolnimaa jiifto annagana meesha aan ugu dilo janno aan ka galno na qaado waa ogol lahe kolkii annaga nala qaadana ilmaha waa idin ogolaanaye sagaashanaa jira aniga maanta cirmiguma dhinno jihaad inaan ku dhintaan jeclaan lahay waxaa kaloon leeyahay siduu wiilasha aan ogolaanno waddankeenna aan u dhimanno dalkan aan ku taagannahay waa lafa rageen wiilasha aan aan ogolaanno annagana aan jihaadno waxaa kaloo weli maalaas ilaahayna sii maalka aan bixinno aan ku jihaadno oo ansaxay ka dhigno xarakadaan u dhiibno oo aan ku jihaadno annaga aan qaadanno oo ansaxyanno aan isxil saarno cadowga dalka ku soo duulaane haddii annaga sidee aan kacno waxaan qabaa oo aan mujaahidiinta iyo annaga kacno israacno waxaanba qabaa annaga waxna celin karba inayna jirin anna hallii qaado ugu dambeyntii waxaa kulankaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تني ومالين فرحضيت runtii xaqiiqatan waa maalin intaan adduunka joognayba aan koonjoogo ka noqonin tanoo kale maxaa yeelay misaayaadkeeda iyo farxadeeda waxaa ka mid ah sagaashan jir maanta dhahaya sufuufta jaayaadka lii geeyo waxaanan leenahay jazaaka allaahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala khaatimadaada shahaada allah kugu soo gebagabeeyo maxaa yeelay waxyaalaha ugu fiican oo la raasado waa shahaado ciduu ilaahay siiyaana cisaysan qodobka labaad oo dardaarmaya ikhwaane waxay tahay sidqi run maxaa yeelay afka waa laga hadli karaa laakiin xaqiiqada waa qalbiga waxa afkeenna aan ka sheegayno bal qalbigeennana hee aan ku dhiirigelin oon ku adkayno maanta waa adduunyo birina waa aakharo dadka halkan fadhiyo waxay isku dhex jiraan garmadow iyo dhallinyaro dhammaan waxaa waajib ku ah jihaad waa farad u cayn weeye qodobka kaloona daarma waxay tahay ikhwaanay annaga haddaan muslimiin nahay waxa gurmadka iyo isumaashaha naga keenayo waa muslimnimada guud iyo iimaanka ehelnimada ah waxaan sudaaraynaa marka isku xiraan iswalaashi isgarab qabid iska warqabid in annaga ehel isu noqonno inaan ka mid noqon cid ilaahi uu jeclaya subxaana wa tacaala maanta jihaadka ka socda adduunka waa jihaad u dhexeeyo baybalka iyo kitaabka kitaabka munasalka ah iyo waxa loo yaqaana dastuurka ilxaadiga ah ayuu u dhexeeyaa annaga yaan garab siinaynaa kitaabka ilaahi maciisan nahay kitaabkaas marka wuxuu u baahan yahay afka in laga sheego oo la yidhaahdo muslimiin baan nahay lana dufaaci waayo ma dhicis macnaha dufaaci uu u baahan yahay markaan dhiigga hurno ayuu jihaadka bulaaliyaa dhirtiisana waa waxaa weeyaan dhiiggaas weeyaan diyaar uma nahay dhiiggeenna inaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inaan ku difaacno ikhwaanay maanta cidda garabka nagu sugaysaayey waa dad badan oo muslimiin ah oo la daciifsaday oo gurigooda la qaatay oo waxaa weeye xaafadoodii lala wareegay cidda gurmadka ay ka sugaayaan waa annaga maanta bannaanka joogno xurka ah dadkaa noocaa ah ayaa gurmadnaga sugayo waxay leeyihin walaalahana muslimiinka sugayn ay leeyihin gurmadka marka waa in la dareemo cadow inaan toosno wacdaro la yaqaano dhammaan qodobadii meeshaan looga hadlay waxay ahayn qodobana qiiro geliyey nana tusay in ay idinku jirto dadnimo oo runtii qalbiga lagu diirsado laguna farxo waxaa ka mid ahaa inaad tihaahdeen kitaabka ilaahi subxaana wa tacala waa dufaacaynaa dufaacaas maanta ma aha dufaac bilaabana horee dufaaci jirteen laakiin hadda waxaa muuqato oo na farax gelinayo da' yar iyo da'weyn dhammaan in aad tihiin dad soo jeedo waa farxad odayaasha waa inay diyaar garoobaan xaggee loo diyaar garoobi waxaanu baranaynaa ramiga iyo cadowga sida loo toogto aan baranaynaa macnaha waxaan baranaynaa cadowga saas iga dhicin waxaanu diyaar garoobaynaa isticdaad waxaa galaya odayga toddobaatan jirka ah waxaa galaya wiilka labaatan jirka galayo dhammaan qadiyaddaas marka waxaa la rabaa in lagaroo sheego ilaahina lagu raalli gareeyo waxaa muuqato cadowgii maanta inuu jabay haddana waxaa muuqato inuusan zuulaynin inuu makri maleego nin walba qabiilkiisa ayaa waxaa laga rabaa inuu waxaa weeyaan dib u fiiriyo wixii ka dhex galay fasaadkaasna uu ka soo celiyo maantana fursadaan haysannaa fursaddaas waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo muslima inay ka faa'iidaysato ee aanu la ogolaanin in waxaa weeye fasaadkaas gaalada ay waxaa weeye ummadda ay ku wareerinayso inaan lala jaan qaadin waxyaalaha aad ka hadasheen ikhwaanay waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa mukarka iyo fisqiga iyo anwaacdiisa kala duwan waana ilaahay fadligii maanta odayaal nuqubo ah samadoonno ah akhyaar ah salaadiin ah in ay leeyihiin waxaan qayb ka nahay dadkii mukurka suulinaayey ilaahay fadligii weeyaan muslimiinta waa walaalo waa isu ehel waxayna dhammaan ka soo horjeesteen cid kasta oo islaamnimada lid ku ah jazaakum allahu khayran waanu ku faraxsan nahay odayaasha akhyaarta ee waxgaradka ee wanaagga isku raacay dardaarankeena aan raacinaya waxay tahay ikhwaanay annaga in istacaawanno ummad halganto cadowgeeda garata allaha naga dhigo haadaa wabilaahi towfiiq wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu